إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar nafurnimo ah ayaa saaka wuxuu ka dhacay xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada muqdisho maxkamadda walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa maalintii shalay xukun dila ku fulisay rag la shaqaynayay maamulka jubbaland waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal beeladiyo maalmahan ka socday deegaana u dhow magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaa isu soo taraya xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ee ka hadlaya dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa deegaana hoos yimaada degmada saakow lagu soo gebagebeeyey olole dacweedkii ay dhowaan gobolkaas kaga dhawaaqday walaayada islaamiga ah jubbada dhexe dab xooggan oo geystay khasaarahantiyadeed ayaa mar kale ka kacay saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka kenya waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamu
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar nafurnimo ah oo uu fuliyay naftiro ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka wuxuu ka dhacay xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada muqdisho waxaa ka warramaya cabdisamed cabdulaahi waxaa saakaya duleedka magaalada muqdisho ka dhacay qarax weyn kaas oo ah weerar nafurnimo ah oo lala egtay xero ciidan ku taala duleedka magaalada muqdisho xerada ciidanka ah ee weerarka qaraxa lagu beegsaday waxaa lagu magacaabaa roob da-ay waxaana degnaa ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka warar soo baxaya ayaa sheegayay in qaraxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa la soo warinayaa in weli ay socoto daadguraynta meydadkii iyo dhaawacyadii ka soo gaaray ciidamada dowladda federaalka qaraxaas weerarka waxaa fuliyey naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona qaraxa uu ahaa mid aada u xooggan oo gilgilay inta badan deegaanada ku hareeraysan halka uu qaraxa ka dhacay waxaa saakay magaalada muqdisho laga hadalhayaa qaraxan iyo saameyntiisa maadaama degmooyin badan oo ka tirsan magaalada muqdisho laga maqlay wixii tafaasiil ah ee kasoo kordha insha allah wararkayga dambe ayaan kusoo gudbi doonaa waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada kenya ku gaaray weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka laamo weerarka ah oo qarax loo adeegsaday ayaa waxa uu haleelay kolonyo kenyaati ah kuwaasoo ku socdaalaya duleedka magaalada kenyunga ee gobolka laamo ugu yaraan siddeed askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaana qaraxaas ku naf waayey halkaas sidoo kalena uu dhaawac u gaaray ilaa kow iyo toban askari maxkamadda walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa maalintii shalay xukun dila ku fulisay rag la shaqaynaya maamulka jubbaland warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan badar fagaaro ku yaala degmada kamsuume ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa gelankii dambe maalintii shalay lagu toogtay saddex ruux oo ka tirsanaa maamulka la baxay jubbaland dadka ku dhaqan degmada kamsuuma ayaa iskugu yimid fagaara uu xukunka ka dhacay kuwaasoo u soo daawasho tagay falka xukunka xadka ah maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa waxaa la soo taagay saddexdan askari oo ka tirsanaa ciidamada jubbaland waxaana lagu fuliyey xukun dil ah iyadoo ragga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka la soo taagay islamarkaana lagu fuliyo xukunka dilka ay kala yihiin eedeysanaha koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa saciid cabdow yuusuf da-diisuna ay tahay lix iyo labaatan sano waxuu ka tirsanaa ciidamada jubbaland gaar ahaan ciidamada loo yaqaana nabad sugidda jubbaland wuxuuna la shaqaynayay muddo lix bilah qaadiga maxkamadda ayaa fagaaraha ka jeediyey qiraalka eedeysanaha intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saciid cabdow yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda waxaana igu qalqaaliyey nin aan qaraabo nahay waxaana la shaqaynayay muddo lix bilood ah wax tababar ahna ma soo marin kadibna waa la isoo qabtay maxamed cabdi xasan waa eedeysanaha labaad da-diisuna ay tahay soddon iyo siddeed sano waxaa gacanta ugu soo dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama gobolka jubbada hoose wuxuu isiguna ka mid ahaa milatariga maamulka isku magacaabay jubbaland isagoo sidoo kale ka mid ahaa ciidamada dullaanka ku qaaday deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose qaadiga ayaa wuxuu fagaaraha ku yaala degmada kamsuume ka jeediyey khiraalka uu bixiyey eedeysanahani labaad intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed cabdi xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan milatariga waxaan tababar ku soo qaatay xerada akademiya muddo saddex bilood ah kadib waxaan ka mid noqday ciidankii qabtay buulaxaaji kadibna waa la isoo qabtay eedeysanaha saddexaad ahna midka ugu dambeeya ee la soo taagay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee degmada kamsuumo waxaa lagu magacaabaa cabdi cumar maxamed daadiisuna ay tahay siddeed iyo toban sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada maamulka la magacbaxay jubbaland gaar ahaan kuwa booliiska haddaba qaadiga ayaa sidoo kale fagaaraha ka jeediyey qiraalka uu askarigani bixiyey intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdi cumar maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan booliska waxaana ka howlgeli jiray magaalada kismaayo gaar ahaan laamiga somaali star muddo laba bilood ah ayaan ka mid ahaa wax tababar ahna ma soo marin kadibna waa la isoo qabtay intaasi kadib qaadiga ayaa wuxuu fagaaraha ka akhriyey xukunka eedeysanayaasha iyo adilada loo cuskaday xukunkooda ee waafaqsan kitaabka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam xukun maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaas soo socota kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka ay ku dhaceen mid gaalnimo ah laba maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري
xukunka kadib waxaa saddexdan eedeysana fagaaraha ku toogtay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka iskugu yimid fagaaraha oo iskugu jiray rag dumar iyo carruur ayaana hal mar ku wada dhawaaqay takbiirta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
dhowr maroo hore ayaa waxaa degmada kamsuumo ka dhacay xukunno lagu dilay rag la shaqaynaya shisheeyaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalbeeladyo maalmahan ka socday deegaana u dhow magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahin la xiriirta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka inaga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in dagaalo beeledyo khasaare geeste uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaas colaadan ayaa u dhexaysa maleeshiya beeleed waxayna dagaalka isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa salka ku haya sida ay wararku tibaaxayaan isqabqabsi dhuleed colaadan ayaa ka taagan deegaan u dhow degmada jowhar oo lagu magacaabo maandheere maleeshiyaadkan ayaa kasoo kala jeeda tuulooyinka maandheere iyo gololey magacleh oo dhammaantooda kaabiga ku haya magaalada jowhar waxaana halkaasi ka taagan xiisada ka dhalatay dagaaladii dhacay maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo haatan waxaa keebla yuurar ah oo is horfadhiya maleeshiya beeleedkii diriirtu dhex martay mana jirto cid dhex gashay labada dhinac mid ka mid a dadka ka agdhowaa goobaha ee iska hor imaadyada ka dhaceen ayaa la hadlay warbaahinta isagoona sheegay in dagaaladii dhacay maalmihii lasoo dhaafay lagu dilay laba ruux wuxuuna carabka ku dhuftay in burbur hantiyadeed uu ka dhashay dagaalbeeleedkan
waxaa dagaal ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda xiisadna ay ka taagan tahay dalka maandheera ma garat tuulooyinka laga tacbado waxa waaye gololey iyo maandheera ma garat iyadow dagaalka maalmahan maalmahan oo socday oo sida giitamaay isoo socday dhul beeleed iyo waxyaala noocaasa la isku haystay labada dhinac labada maleeshiyo beeleed ay isku haysteen marka mar walba yani waa la isxambadeyn jiray laakiin laba hufooda hadda ku dhimatay inta la ogyahay yani hantina way ku burburtay ma garat waxay kasoo kala jeedaan tuulooyinka gololey iyo maandheera ma garat wallahi yani mar walba waa dagaalkan wuu iska dhexaayay yani goosgoosi ahay laakiin kasaar ma jiri jirin wallahi ni xaalada hadda way kacsan tahay labada dhinacba hadda way isku hor fadhiyaan galka maandheera ma garat wayna ishor fadhiyaan mar walba waxaa la fili karaa inuu dagaal ka dhaca ma garat ma ahan markii ugu horeysay oo dagaalo ceenkana ay ka dhacaan degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee ay duulaanka ku joogaan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah meelaha uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu kaga dhawaaqay dagaalka ka dhanka shareecada raxmaanka iyadoona siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed ay horey u sheegeen in xasan sheekh maxamuud uu hubka isugu dhiibayo beelo soomaaliyeed sida ay warka u dhigeen waxaa isu soo taraya xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ee ka hadlaya dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli
xildhibaan gaaraxo oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan jirin waxa iska beddelay mowqifka dowladda federaalk ee ku aadan in lacagobaad ah ay dadka ka qaado iyo canshuuraha aan xadka lahayn ee bulshada lagu soo rogay waxa uu kaloo tilmaamay in afarti jiho ee magaalada muqdisho ay yaalaan isbaarooyin lagu dhibaateynayo ummadda lacagihii dadka looga qaadanayay dekedda caasimaddana ay weli sidooda u jiraan waxaannu ognahay dhowr isbaara in afarta koono muqdisho ay yaalliin lama soo qaadin weli boolisku lacagtu qaadahaya dekedda lagama wareejin weli lacagta ay qaadaysay quality controlku dekedda lagama wareejin weli hal shay oo isbedelay male afkaa wax laga yidhi waa tegi ka dhaan dekedda hal shay oo isbedelay male shacabku lacagtan wareegta ma xamili karo hadda qofka miskiinka ah marka uu qof u soo diro oo qof uu yidhi aqadaan rabaa oo uu laba doolar u soo diro toban baa ka go'aysa tobankaa meelu ka keena ma yaqaan lacagta wareegaysa oo gacan walba ka go'aysa ma yeelayno mana aqbalayno dalkana dan uma ahan dadkana dan uma ahan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe aad uga cabanayay lacago canshuuro ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay guud ahaan dadka iyadoo ay gobolka banaadir ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo mashaariicda isdabajoogga ah ee ay dhaqaalaha ka samaysanayso dowladda federaalka waxaa deegaano hoos yimaada degmada saakow lagu soo gebagabeeyey olole dacweedkiiyo dhowaan ay gobolkaas kaga dhawaaqday walayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdulla mukhtaar
munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimaa udiin odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay ka dhacday deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada saakow munaasabadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo magaceedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiili arashaad halkudhiggeeduna ahaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih olole dacwadeedkan ay xarakadu ku dhawaaqday ayaa waxa uu gaaray deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxaana deegaanadaasi ka mid ah jawaarey daarusalaam goombir iyo deegaanka baarka muumin dherow ugu horreen waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka isagoona bulshada muslimiinta ah ku booriyey inay ku dadaalaan macruufka dhanka kalena ay ka haraan munkarka xamladii ballaarnayd ay mujaahidiintu aclaamiyeen in dacwada lagu xoojiyo xamladaasoo cinwaankeedu ahaa irshaadu alumma ilaa sabiili arashaad shicaarkeeduna ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih waxaa allah subxaanahu wa tacaala walaayaadkao dhan bay ka bilaabatay ummaddii allah in loogu yeedho oo ummadda lagu hanuuniyo dariiqa toosan lala dagaalamo wax alla wixii fasaada alla baana arrinkaa amray dadka mu'miniinta ah in ay wanaaggana isfaraan xumahana iska reebaan bal alle subxaanah wa tacaala wuxuu ammaanay kooxda arrin isu taagta inay dadka wanaagga farto alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar waa in la helaa koox u taagan dadka inay wanaagga farto yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar dad dadka khayrka ugu yeerayo wanaagga farayo xumaan reebayo waa in la helaa wa ulaa'ika hum lmuflixuun alle wuxuu yidhi kuwa ayaa liibaanay malaaqbiyey axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macaliweyne ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa uu bulshada ku dul aqriyey waxyaabihii ay xamladu wadatay ee bulshada loogu bidhaaminayey khayrka dhanka kalena loogu mamnuucayey waxyaabaha xumaanta ah dacwadan may ku koobantaa qayb oo waa laysfarow iyo waa la mamnuucow antana aan baahan in la fuliyo waa laga soo bihi may ku mid ah walaalays farow hergelinta tawciyadda iyo wacyigelinta bulshada oo dhan bulshada oo dhan in la wacyigeliyo waana dhaqanka toosa laka wacyigeliyo iyo qodobkooda qodobka labaad oogidda salaadaha jameecada iyo camiraadda masaajida in salaado jameecada la laasimo masaajida in la camiro taa saddexaad la dagaalanka daroogada fisqiga iyo dhammaan fasaadaha noocyadooda kala duwan waxyaabaha mamnuucaadka eh ama walaa mamnuucoga eh waldhihi in la gado waxyaabaha dhacay iibinta waxyaabaha dhacay iyana mamnuuco waldhihi in la gado may kale mamnuuc ah tamajaridda oo aan waafaqsanahayn qaabka shareecada tamo jeegada la jardow kan jarawna walahayso kii lan jari lamaadaba isku dembuwa iyadana may leedahay mamnuuc waa haddii ilahay insha allah waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanada jawaaray iyo daarusalaam ee walaayada jubbada dhexe iyagoona si isku mid ah u soo dhoweeyey qodobadii ay xamladu wadatay islamarkaana sheegay inay u diyaarsan yihiin inay fuliyaan ma'muuraadkii iyo mamnuucaadkii ay wadatay xamlada ficil iyo qool intaba markiun nabadoonnadeennana qaadani markaanayna nabadoonnada leysaamida ku mid ahaa deegaanka daarusalaam iyo kasuguna marka warbixintii iyo arrimaweynanii sheegi qaadani garabaneenna qool i ficil iyo arday niuna samayno ka qaadanaya garabaneenna markay ma in sheegane bulshada una maamulahayna oo nabadoonkueenna ma in sheegane ini walina noo reebi ku reebtoonaaniyo ambaahna alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar ugu dambeyn waxaa makarofanka warbaahinta alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah bulshada ka faa'iidaysatay maxaadaraadkii iyo waxyaabihii ay daarneed xamlada iyagoona ka warbixiyey dareenkooda iyo sida ay u arkaan xamlada magaagay weliba laray sheekh nuur aadan sheekh mursal weliba roogahee daarusalaam marka xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ciidanka faraxsagna inayaa meel raahana booqoti kelimaadkii iyo awaamirtii ama nawaahiyidiina mayla raayna na fari ama walina noo reebine eedii mayla raaya anka ganacsagna wajazaakum allahu khayran allena samicna wa adacna insha allah raxmaan magacaygu waa sacdiw maxamuud waxaana joogaa jawaari maasha allah xamlada anaga aan sugayna oo beryahan dhal oo socotay alxamdulilah anagana waan rajaynayna inayna soo gaarayso waana soo gaartay maasha allah ilaah ku maxsan walaalayaasha oona soo gaarsiiyey xamlada aad iyo aad aygu maxsanyiin anagana inaan qaadanoo ku camalfalnaa rajaynayna insha allah xamladii ama olole dacwadeedkii dhowaan ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ka hirgalay guud ahaan walaayaadka islaamiga ah kaasoo kor loogu qaadayay wacyiga diineed ee bulshada ku dhaqan walaayaadka dab xooggan oo geysta khasaare hantiyadeed ayaa mar kale saacadii lasoo dhaafay ka kacay magaalada muqdisho maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya
dabkan ayaa waxa uu habeen hore ka kacay halka loo yaqaano hanta dheer ee ku taala degmada dayniile magaalada muqdisho ilaa toban guri oo la degnaa ayuu dabka basbeeliyey iyada oo uu dabku geystay khasaare hantiyeed waxaana la soo warinayaa in dabka uu koronto ka dhashay qaar ka mid ah milkiilayaasha guryaha gubtay iyo dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyaga oo xusay in qolyaha dabdamiska oo soo daaqay ayaa sababtay in uu dabku baaho
dariiqa dadka jooga afkaygaan furtay waa warayga soo gaaray yaa muslimihay dadaa ii yimid dadaa alaabta ii soo bixbixiyey qaar intii alaabta la bixbixinaya dabkii aa wada qabsaday gurigii wada gaaray maya wax gurigoodoo kaleeta nooma imaanin markii gurigii guryaha ayaga ay baseen afartaa guri markay baseen aa gurmad ku yimid musiibo weyn ayaa halkan ka dhacday oo ilaah subxaana wa tacaala uu qadaray Een, alxamdulilah wax nafa kuma goyn laakiin een, khasaaro maaliyaed oo jirta marka ilaah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan Ee, wax ilaahay noo keena waa ku qanacsannahay qadarta waa ku qanacsannahay gabadha wax ka gubteen guriga iyo dukaanka waa walaashayga weyn dibka ani bareyskeela tahay kole ani markaas weli haystaa arkay oo derbiga jiingadda dhan gubanayso Ee, dukaankana ma ahayn markaas Ee, guriga dukaanka isku dhiganaa markaas soo carara dukaanka dhigan derbiga dadka dukaanka waa iga soo horeeyaaba gurmidka waxaa noo imaaday marka dukaankayga iyo gurigayga waa baaba'een iyo isku- harqaan igu dheganaa dukaankan kaloo weyn oo hadda dhex taaganna maamada kale igu dheganeed kadib xaafadaha u gudbay adigu saddex qoys marka xaafadaha sii maraayo ee imaaday gurmidka intiba waa wacaynay laakiin hadda xaafadaha meelaha dheedheer ay nagu dheheen markay noo imaadeen dadkana waxay ka dhamiyeen intii kale laakiin adiga qiyaas ahaan aniga markan saddexda dukaan laga soo tago saddex guri oo kala tago aniga Inay- oo saddexda labada saddex- labada dukaanna ee, laba guri aan leenahay oo dukaamada ku dheganaa
maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalooyin ka mid ah gobollada dalka ka kacay dab qaarkood sababay khasaare nafeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay dalka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cali aadan
xogo dheeraad ah ayaa laga helaya shil geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo mar kale laga soo tabiyey dalka kenya ugu yaraan saddex iyo toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tobannaan kalena ay siyaabo kala duwan ugu dhaawacmeen shilkan oo ka dhacay wadada weyn ee isku xirta mandiqada nakuru iyo magaalada eldores ee dalka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad rakaab ah oo ka soo baxay magaalada kisimu kuna sii jeeday magaalada mombasa ay isku dhaceen gaari kale in ka badan konton iyo shan ruux oo kale ayaa lasoo warinayaa inay ku dhaawacmeen shilkan kuwaas oo ay qaarkood soo gaareen dhaawacyo halis ah waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay sii kororto hay-adda bisha cas ee dalka kenya ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan afartan iyo lix ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan la geeyey isbitaalada ku yaala dalkaasi dalka kenya ayaa waxaa ku badan shilalka noocan ah waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay uu koror xad dhaaf ah ku yimid shilalka kuwaas oo galaaftay nolosha boqolaal ruux oo kayaan ah warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa